Dabxoogun iyo xalay xilli dambe ku kahay suuqa Lamaad ee Enkawii magaalada Hargeysa ee gobanimo daminta dabkun iyo sacdo kureedla ka guulaysaday in la damiyo balse wayba usijaysiday khasaare maaliyadeed oo xoog leh sidii oo xaqiijin saraakiila madaweynaha maamulka somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo booqday waana kormeeray khasaaraga ku dhaladay dabkii xalay suuqa ganacsiga ee gobanimo qaybtis idaacadda usub ku kahi madaxweynaha wayba weheliyaye xubno ku mid a golo wasiirada maamulka somalilan qaar ku mid ee taliyaalka ciidamada shal duwan gudoomiye ku-xigeenka caasimada hargeysa iyo weliba gudoomiyaha gobolka maroodijeex iyo xubno kale oo ku tirsan xukuumadda gudoomiyaha gobolka maroodijeex ee maamulka somalilan iyo wayba sheegay in daminta dabkunyo kaalin weyn ku qaadeen shacabka ka dhaqan hargeysa oo sheegay in si nafxurnimo layon ka guulaysadeen waxaa kaloo mahadle madaxweynaha halkan nagu soo booqday madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa dadkaagii oo dhibaata ay gaadhay xalay labiyo tobankii oo wax yarla ayaannu halkan wada nimid madaxdoo dhan cabdallaana hogaaminayey oo wasiirkii ah waxaa joogay oo kale dhammaan ciidamadu way joogeen madaxweyne debdemiskii baa joogay dowladdii hoosaa joogtay ciidamadii qarankaa joogay booliskii baa joogay milatarigii baa joogay marka waxa weeye si shacabkaas si fiican oo boqolkiiba boqol iyaguna u howlgalay oo naftooda huray gurmad aad u xoog badan oo qiimalahoo taariikhiga ayaa la sameeyey markiibana waa la xakameeyey saacad ilaa saacad iyo rubuc ayaa lagu dhammeeyey oo la xakameeyey dhammaan iisoo garo dabkii fidayey wax khasaaro ah oo nafa oo meeshaa ku baxdayna haba yaraatay ma jirto khasaaruhu waxa weeyaan waa dadka xoolahoodii halkaa ku waayey sidaa daraaddeed madaxweyne intii ka qayb qaadataba waynu u mahad celinaynaa intii dhibaatadu ka gaadhina waynu u ducaynayna ilaahay inuu ciwad khayr qaba uu siiyo asalaamu calaykum waraxmatullah madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo wayba use sheegay inyo galansii doonan khasaare dadka hadeeri waanayo ku qayb qaada doonan qarashka qaaraanka ayo la aruuriyi doono usoona bulshadan ka baaqay iniyo markaasayti kaalin weynyo ku qaadan sidiiyoona dadka walaaliyosheen garab surumi lahaayeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamaya dhammaan shacbiga somalilan waxaan runtii la qaybsanaynaa murugada iyo xanuunka ku dhacay dadka ka ganacsanayey shacbigeenna ka mid ah ganacsatada suuqa gobonnimo ee idaacadda khasaaraha soo gaadhay iyo dhibtaa soo gaadhay qaranka wuu ka xun yahay waana la qaybsanayaa murugada iyo tacsidaba waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay wax khayr qaba ugu bedeli doono insha allah waana weydiisanaynaa horay waybasadan haatow dabaxoogan uun ku kahay suuqa ankaweyn ah hargeysa ee wahayn wayna ku dhaladay khasaare hantiyadeed iyo gurmud unsuubiyan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed